madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdi gareen ayaa gudoomiyey shir ay ka qayb galeen wasiiro madaxda hay-adaha ka shaqeeya deegaanada koonfur galbeed iyo gudoomiyeyaasha gobolada iyo degmooyinka koonfur galbeed kaasi oo lagu qabtay magaalada baydhabo shirkaasi ayaa looga hadlayay xoojinta wada shaqeynta hay-adaha iyo wax ka qabashada arrimaha barakacayaasha cabdicasiis xasan maxamed lafdi gareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa ka waramaya muhiimada shirka isagoo u mahadceliyey mas-uuliyiinta ka qaybgalay shirka
waa u mahad celinaynaa kasoo qaybgalka ay kasoo qaybgaleen shirkan muhiimka ah oo aan u qabanay degmooyinka iyo sideed iyo tobankii degmo ee koonfur galbeed maamuladooda oo looga hadlayay wada shaqeynta iyo gurmadka caalamiga ah iyo security-ga iyo sidii dadka samafalka loo gaarsiin lahaa oo aan kaga mahad celinaynaa soo dhowaada aadaan ugu faraxsannahay kasoo qeybgalka aan nagala soo qeybgasheen runtii waxaan kaloon si gooni uga mahad celinaynaa dadaalada caalamiga ah oo socdo oo inta donar oo inta fadhido iyo inta maqan oo aanan hadda kasoo qeybgelinba ay ay ay ku garab taagnaayeen soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed madaxdii koonfur galbeed heer state iyo heer degmo oo local intaba waa joogaan waxaan u joognana waxaa waaye oo aan ka shaqeynayno inaan idinla shaqeyno in kalena shaqeyno sida aad dadka taageerada iyo horumarka iyo mashaariicda iyo gurmadka caalamigahood u wadaan inaan inku garab istaagno inkuna soo dhaweyno inkagana mahad celino